wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tegay shirka jaamacadda carabta ee qaahire ka dhacahayay intuusan teginna waxaa la qorsheeyey in la gudbiyo dacwad ka dhan ah heshiiskii baatilka ahaa ee ka dhacay berbera aan lagala tashan dowladda dhexe soomaaliya hadday tahay soomaaliya ra-iisul wasaaraheenna oo wafdi rasmiga ku jooga imaaraadka arrintii markay dhacday waxay qaadatay inay maaragtay wadada saxda ay marto ee usluubaysan ee ururka jaamacadda carabta ee aan ka mid nahay xurmada badanna ku leenahay iyaguna nagu leh sidaas ayaa marka warqadda aad aragteen ee baraha bulshada la geliyey ay u gudbisay soomaaliya dacwad rasmi ah ururkii jaamacadda carabta ayna codsatay in lagu daro ajintayaasha laga hadlahayo loogana aqbalay marka lahjadda ama ereyada ku qornaa haddaad baqaarkood ii sheegto oo soomaaliya ay ku codsanayso in wax looga qabto arrintan ay dhibsatay maxaa ka mid ahaa soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha deriska qaarkood ayna kusoo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii soomaaliya ayna ka codsanahayaan in maaragtay jaamacadda carabtu ay inta iyada dhinaceeda jirta ay maaragtay arrintaas gasho lagana daayo soomaaliya faragelinta iyo khalkhalgelinta amnigeeda iyo kala qaybinta midnimadeedii qaran intaasaa ugu weyneyd maaragtay ereyada ku qornayd intii laga jawaabay oo bayaanka lagu soo darayna intaasun bay ahayd waa gartay adigu maadaama aadan joogin waddanka laakiin haddana waxaa tahay diblomaasi dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan oo safaarad ayaad safiir ka tahay somalilan saaad la socoto madaxweynahooda hadlay wuxuu sheegay in arrintan ay tahay faragelin iyo dagaal ka dhana somalilan marka wadahadallaha horey u jira dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilanba marka arrimaha noocan oo kaleeto far isku taagtaag hadday noqoto soo wax uma dhimi karta xataa wadahadaladii iyo xiriirkii la rabay in la soo celiyo oo maaragtay miiska laisugu imaado wax laysla meel dhigto labada dhinac run ahaantii sahara horta sideeda waa laga fiican yahay wax la yidhaahdo in warbaahinta hadalla la isku mariyo waxyaabo qurxanna ma aha wax fara badan oo annaga soomaalida nagu qurxanna ma aha ilaa hadda waxa la qabanahayana waa wax soomaaliya oo dhanna dan u ah gaar ahaanna dadka hadda gobolka ayagu ku dhex nool oo somalilan dan gaara usii ah weeye waa hantidii qaran oo qaab maaragtay baatil ah ama qeyb aan sax ahayn iyo shuruudo aan sax ahayn oo berri eel ku noqon doona soomaaliya iyo somalilan labadaba ay ku qoran yihiin ayay soomaaliya difaacaysaa waxaan anagu difaacanaynaa dowladnimo maahana soomaalidnimadu waa u dhalasho waana wada leenahay raas caseed iyo raas gamboni waa naga wada dhaxaysaa qof walba oo soomaaliya inuu ilaashadana xaq bay ku tahay kuwa dowladaha ah ayaa si gooniya soomaaliya xataa u ilaaliyo oo dowladnimada maanta xataa aan ku dhaaloonayno meeshii lagu soo aas-aasay iyo dadkii maaragtay isku xilqaamay waxay ahaayeen dowladda yar ee jabuuti ee dhaqaalaheeduna xadidan yahay ayaa iyadoon cidna warsan dhaqaale waxay xooga saartay inay unugto qarannimo soomaaliyeed oo wadaag ah waana ilaa hadda midda lagu naaloonahay waa gartay dhinaca kale cabdirasaaq ambasador cabdirasaaq faarax cali waxaa jirto in imaaraadka soomaali fara badan ay degan yihiin hantida soomaalida ay taalo oo ganacsi badan oo soomaalida halkaas ay ku leeyihiin haddii xataa dhinacaas kaleetana xiriirka uu xumaado maxay u dhimi kartaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku ganacsanaya hantidooda ay taalla muddada aadka u faraha badan horta sidaan kuu sheegay sahra waxaa laga hadlahayaa waa qarannimo iyo midnimo soomaaliyeed midda kale waxa weeye waxaa laga hadlayaa waa d b wall iyo iyo waxa weeye iyo dowladdii soomaaliya d b wall ayadaa shirkad imaaraatiya oo imaaraadka ku dhex taallo shareholder ah laakiin maaha macnaheedu dowladdii imaaraadka meelo badan baana laga soo eriyey sanadkan hadda labada bilood iyo iyo dhowrka aan marayna keliya sidaad la socoto ama warbaahinta laga yaabo inaad ka akrisatay indonesia iyo senegal jabuuti soomaaliya kiiskii afraad noqonahaya laba bilood gudahood waa garta waaya xiriirkii imaaraadka iyo dowladahaasna waa fiican yihiin macnaheedu waxa weeye marka khaladka d b wall gasho ma saamaynayso xiriirka imaaraadka iyo dowladda kale ee ay d b wall ishayaan waa gartay ambasador dhinaca kale bal waxaad iga warantaa dowladda soomaaliya markii ay gudbisay dacwadda maxaa dhinaca jaamacadda carabta ka soo noqday oo lagu dhahay dowladda soomaaliya jaamacadda carabtu marka koowaad dowla dalabkii soomaaliya way aqbashay oo waa qabatay markii labaadna ajentihii bay ku dartay sidii soomaaliya ay usoo codsatay marka saddexaadna bayaankii guud ee ka soo baxay shirkii soo gabagaboobay shalayto qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray ayay ahayd ajendahan bayaan dheer oo odhanaya midnimada soomaaliya waa muqadas faragelin laguma samayn karo hadday jaamacadda carabta tahay iyo hadday khaarijkeeda tahayba waa in maaragtay la ilaaliyo midnimada iyo amniga iyo wadajirka soomaaliya aanan maaragtay loo gacan togaaleynin ama aan loo gacan dhaafin arrimaha iyadoo ay khaaska u leedahay bayaan qeexan oo cad oo soomaaliya ay ku qanacday ayay jaamacadda carabta soo saartay inuu dhaqan galana waa rajaynaynaa insha allahu tacaala